إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن شاء الله تعالى waxaan kaga hadlaynaa mowduuceenan maanta muslimiinta si guud dhibaatada maanta haysata maxay kaga bixi karaan gaar ahaan walaalaha khaza maxay kaga bixi karaan dhib hadduu yimaado maxaa la sameeyaa ikhwaani diinteennu waxay ka tagtay ma laha allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wadaa salaka cibaadii canii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaani ilaahay wuxuu leeyahay nebi maxamedow hadday ku weydiiyaan ummadayda anoo rabbi ah hadday ka weydiiyaan u sheeg inaan u dhowahay ilaahay subxaana wa tacaala wuu inaga warhayaa waana ajiibhayaa wa rabbi subxaana wa tacaala ciddii barida dacwadooda waa ajiibahaya waana u dhow waana maqlhayaa cid inay soo gaadhsiiso fariinta aan oga baahnay ma jirto cid inaan ugu sii dhiibo ruuxa u baahanna ma jirto anigaa maqlhaya anaana gaadhsiinhaya dhibaatada maanta markayna haysata waxaan kaga bixi karaa awalan inaan kitaabka alla soo noqonno haaniya ilaah inaan barino subxaana wa tacaala ilaah isku dhiibno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kurba hadduu dareemo ilaahuu beryi jiray dagaalkii beder markuu dhacayey nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu beryey ilaa go-iisii uu dhaco abubakar soo qaado uu dul saaro haddana uu ka dhaco haddana uu soo qaado kadibna abubakar inuu allow ilaahay subxaana wa tacaala hadda waa kugu filan yahay ducadana waa maqlaye iska joojinaba allow intaa inoogu daa marka hadduu dhibaato timaado ilaah in la baryaa la doonahayaa muslimiintuna kal jasadil waaxid weeyaan walaalaheen marka maanta qase cid ka dhib badan ma jiraan ayagoo marka waajib inoogu lahaa inaan dhan walba u gargaarno haddana waxaa weeye ayagiibaa soo cosooxna walaalahan muslimiinta meel kastay joogaan ha noo soo duceeyeen walaalaha muslimiinta dabcan waa inta ka naxaysa mujaahidiinta iyo islaamka ah ee nimanka walaalaha ka naxaysa weeyaan gaal ka nixumahay iyo gaal nin raacay walaalaha marka muslimiinta naloo soo duceeyo diinta asal mukle mise kuma laha way ku leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay ducooyinka marka ilaah u aqbalhaya waxaa ka mida ducooyinka la aqbalo inaad walaalka oon kula joogna u ducaysaa ka mid a oo walaalka aan kula joogin oo aan ku maqlayno oo ilaahay keli ku maqlahay inaa u ducayso taa waxaaba ka sii faa'iido badan inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii walaalka oon kula joogin aa u ducayso malag baa wax kuleeyahy aamiin walaka midlahu waxaa markaa aamiin buu kuleeyay ilaah walaalka u duceeyo walaalkiilo muslim ilaah ka ajiib malag baa aamiin dhahay aamiin waxaalaha ducada faraha lagu aqbalay ka mid tahay aamiin hadduu malag dhaho aamiin macana ilaahu ka ajiib weye malag ilahay waa aqbalaya subxaana wa tacaala haddana adigana waxaa lagu leeyahay midaad ugu ducaysay mid la mida ayaad leedahay adiguna saas darteed salafu saalix waxay ahaayeen markay dan maagan yihiin walaalkood oo waxay raadinayaan dantaas kale haysato wuu arkahayaa tiibo ugu ducaynaya marka ilaahay wuxuu walaalka dhibkaasa ka qaadbule soo malaga u dhaho aamiin walaka mithlas u dhaho mid jiran buu arkahaya asa waa jiran yahay ilaah walaalkii jirada ka qaad buleey malagga muxuu leeyahay aamiin ilaah ka qaad haddaan walaalahan qasa inkay u duceeya waxaad dahaysa ilaah kurbada ka qaado walaalaha khaza malag wax kuleeyahy aamiin adna allaha kaa qaado meesha ka kurbaysantahy marka waxaa weeye aday faa'iide kuu tahay walaalkaana faa'iida u tahay saas darteed waxaa la doonayaa in walaalahan loo duceeyo nag waa ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam addoonkaya waxaan ugu jeclahay inuu la yimaado waajibaadka uu la yimaado hadduu laakiin waajib la yimaado sunnadana uu laasimo heer wuxuu soo gaarhayaa aan jeclaado marka aan jeclaadana wuxuu i weydiisto waa siinaya hadduu asa wax ii weydiisto ila waxasi ama ruux kale uu wax ii weydiiyo waa ka aqbalahaya hadduu shay iga maangalo ama ruux kale oo muslim uu yidhaahdo manaa waxaa weeye ilaahu ruuxa muslim dhib ka qaad ilaahay waa ka aqbalhaya subxaana wa tacaala dad noocaasoo mujaahidiin iyo muuminiin iyo saalixiin waa jiraan ilaah inaan barinaa la doonahaya nabigu muxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam si cumar oo taqaanaan oo ahaa ummatu muxamed bilidlaaqi abubakar marka laga reebo ninka ugu fadli badan weye ummadda nebi maxamed nabigu wuxuu yidhi waryaa cumarow ninka layaa aweys qarni hadaarto ha kuu duceeyo ilaah inuu kuu baryo oo kuu duceeyo weydiisa ninkaas ducaysu ilah waa aqbalhayaa walaaluhu marka inaad ii ducee tidhaahdo waa masalo bannaan marka inaguna faa'iida inoo tahay ilaahina waa aqbalhayaayo walaalka calaa dahri qeyb waa aqbalhayaa asagoon kula joonta u ducayso saa darteed waxaa la doonayaa dadka walaalaha inaan u ducayno laba ragcood hal la tukado ayay walaalaha ku dareen dee ninkii tukana ha tukada laakiin muhiimaddu waa ducada muhiimaddu waa ducada saqda dhax ninka soo kici kara ninkii duhurka samayn kara ninkii galab samayn kara rag iyo dumar waa loo baahan yahay walaalka waxaad maanta ka akrito ducada ah ilaahay waa kaala xisaabtamaya nabigana wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qadarka ilaahay uu qadaray wax hor istaagi kara ducaan baa jirtoon ilaahay shay uu kuu qadaray oo qadaran waxaa hor istaagi kara ee kaa baajin kara waa ilaha inaa barid subxaana watacaala manaa waxaa jira musiibooyin iyo dhibaato ilaahay uu ku xidho inaad barido alle oo shardi baa ku xidhan alle uu leeya hadduu su-aasha u weydiistana qadarka ha laga leexiyo haddii uu weydiisan waayana ha ku dhacdo hawsha ha ku dhacdo saa darteed waxaad garan kartaan saddexdii walaal ee ayagoo lugaynhaya godka galay kadibna dhagaxa isku gebangaabay ilaahay bay baryeen subxaana wa tacaala innaga maanta nugleer ma haysanno maanta gantaalla aan yuhuudda ku duqayna ma haysanno lakin waxaan haysanaa gantaal baan haysanaa ilaahayna subxaanahu una aqbalahaya gantaalladana aan rakiban insha allahu tacaala waxaa jirtay salafu saalix markuu hadda ciidanka loo diray muslimiinta inay qabsaan sbein iyo bortuqal iyo koonfurta nimanka faransiiska hal nin oo taabica ilaahay berye ilahayna waa ka aqbalay subxaana wa tacala waddankan way furteen marka waxaa weeye hal ruuxoo duceeyey yaaba ilaahay ku aqbali karaa subxaana wa tacaala lakiin adugu hebel baa duceeyey iyo wadaadaad duceeyey mehe ruux kastoo kaalinkaagu waa bannaan yahay walaaluhuna waxaa lagu yaqaanaa hadduu meel xanuunsato inay wada xanuunsadaan baa lagu yaqaanaa ay kurboodaan ducadaa aan barino insha allahu tacaala naskaasayna leedahay aqbalna way leedahay walaalahan maanta nuglan u kaalmayno oon ilaahay isku bihinbihinno oon ilaahay u oyno oo ilaahay subxaanahu walaalaha kurbada haysta iyo caruurta gaajada loo dilay insha allahu tacaala aan ka qayb qaadanna yaan dhehnahay walaalada insha allahu tacala ku darmayna